iskuulada magaalada boosaaso iyo weyba lagu bilaabay toddobaadka wacgelinta dhiraynta deegaanada puntland taas oo lonku dangliyey sidii lan hele lahayay deegaana wada agaaran maadaama dhirtiyo ku qaybgaadaasaa bilicday oo imilada deegaanka weyba ololo wacgelinta toddobaadka dhiraynta daafuray isku duwaa wasaarada deegaanka daaqayo isbedelka imilada dowlada puntland ee gobolka bari ooyo wehliyayaan gudoomiyaalka xaafado magaalada iyo mas-uuliyiin kale koreen maamulka iskuulka najax ee magaalada boosaaso ee lagu bilaabay wacigelinta ayaa ku hadalay sida markaas unku qeyb qaadan lahayeen ka iskuul ahaan waxaynu ka wada shaqayn doonaa waxaynu dhiirigelin doonaa waxaan rabnaa inaan helno boosaaso oo cagaar ah waxaan rabnaa jid walba iyo guri walba in lagu beero dhir haddii magaalada la dhireeyo oo magaalada la cagaariyo waxaa hubaal ah inay magaalada qolobi lahayd waxaa tusaale noogu filan labadaa geed ardada hoos harsanaysa ee labadaa geed ardada hoos fadhida iyo ardada halkaa fadhida isku mid maaha dhanka kale isku duwaa wasaaradda deegaanka daaqayo isbedelka imilada dowladda puntland ee gobolka bari cabdiraxmaan maxamed iyo weybouse ku hadlay ujeedkiio muhiimada laku leeyey wacgelinta toddobaadka dhiraynta deegaanada aniga farxad gaaray maanta ii tahay khamiistii oo ahay toddobiyo tobankii bishaan ayaanu dowladda hoose ee degmada boosaaso waxaan ku daafurnay toddobaadka dhiraynta puntland maanta oo sabtiyana waxaan go-aansaday inaan ka daafurno iskuulkaygii dugsiga sare najaax saaka booqashadeedu waxay daaran tahay inaan ardaydeydii iyo iskuulkaygiina soo booqdo maadaama aan ku jirno annaga ka wasaarad ahaan wasaaradda deegaanka daaqaga isbedelka cimilada toddobaadkii dhiraynta puntland inay noqoto meeshii labaad ama institutionkii labaad ee lagu daafuro toddobaadkaas dhiraynta waa ku faraxsanahay anigoo iskuulkay wax qiimo badan oo bulshada iyo deegaankaba qiimo u leh u wada inaan dib ugu soo noqdo intaasi waa waa hordhacayga munaasabadan waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto maadaama ardaydu ay ka yimaadaan guryo kala duwan oo magaaladan iyo nawaaxigeeda fariintayda wasaaradda deegaanku waxay tahay ilaalinta deegaanka iyo puntland cagaaran ama boosaaso iyo gobolka barioo cagaaran waxaa mas-uulkaa dhammaanteen oo waa mas-uuliyad wadarada waxaan rabaa fariinteyda saaka inaan uga faa'iidaysto ardaydu inay noo noqdaan ambasadors noo qaada ama wakiil nooga noqda xaafadaha iyo goobaha waxbarashada iyo meel kastay ku sugan yihiin in deegaanka la ilaaliyo muhiimadda deegaanka iyo dhirta iyo daaqa ay bulshada u leedahayna waa waa ka wada dharagsannahay waxbaynu ku barannaa waxay ka mid tahay duruustii aynu maalinlaha u qaadano arrintaa iyadaa waxaa sii raacday oo sii dheer oo adduunku hadda aada ula daala dhacayaa isbeddelka cimilada waxaana qayb ka ah ilaalin la-aanta deegaanka markastoo deegaanka la ilaaliyo markastoo dhirta la xanaaneeyo markastoo waxla waxyaalaha deegaanka iyo environmentiga la xiriira wax laga qabto waxaa yaraata dhibaatada ama imbaktiga uu geysanayo isbeddelka cimiladu iskuullada magaalada boosaaso iyo weliba si toose loonku bilaabay wacgelinta toddobaadka dhiraynta deegaanada dowladda puntland oo qayb ku ee mas-uuliyiinta maamulka